bsmi illaahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اllah tacaalى lan tnaalu اlbira xatى tunfiquu mima تxibuun wma tunfiquu min shayءi faina اllaha bih caliim waxaan soo haynay tafsiiru suurati aali cimraan waxaa noo soo dambeeyey dadka gaalnimada ku dhinto oo iyaga oo gaalo ah dhimanayo wax allaale waxa ay isku furt inay isku furtaan ay doonaan dhulka muggiis oo dahab ah inaan laga aqbalaynin lagana yeelaynin halkan marka alla wuxuu tilmaamayaa iyaga muuminiinta iyo dadka iimaanka ku dhintay wax yar oo ay la yimaadaan oo ay jecel yihiin oo ay ilaahay dartiis u bixiyaan inay allaha agtiisa ay ka helayaan qaala tacaalaa alla marka wuxuu yidhi lan tanaaluu ma gaaraysaan albira khayrka xataa intii tunfiquu aada bixisaan mimaa min bacdi maa kii wax ka mid ah tuxibuuna aada jeceshihiin waxa aada jeceshihiin wax ka mida ilaa aada nafaqaysaan ood bixisaan khayrkii ma gaaraysaan wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min shay-in shay ah fa ina allaha alle caliimun midkii ku cilmi badan waayo bihi shaygaas marka aayaddani aayaddii hore isku xirkooda ama rabdiga ka dhexeeya waxa uu yahay kuwaasna dhulka muggiis oo dahaba lagama aqbalayo inay isku furtaan kuwanna wax allaale wixii ay la yimaadaan oo naftoodu jeceshahay oo ay naftoodii ka qaadaan ilaahay dartii u bixiyaan khayr iyo samafal bay ku gaarayaan allana waa tawaabinayaan labada qolo marka isku dariiq ma aha ee aqbalitaanka allana isku meel kama joogaan marka labada aayadood calaaqada ka dhexayso culimada sidaasay ku tilmaameen aayaddan marka iyada khitaabkeedu iyow ku socdaa uu muwajah ku yahay mu'miniinta wahaakada kullu khitaabin lam yataqadam qablahu maa yucayinu almaqsuuda minhu qaacido guud waxaa ah khitaab kasta oo qur-aanka ku jiro cid mucayana oo uu la hadlaayana aan jirin macnaheedu waxay tahay khitaabkaas wuxuu muwajah ku yahay uu ku socdaa ku jihaysan yahay mu'miniinta marka lan tanaaluu ma gaaraysaan mu'miniinay sidaasay ka dhigan tahay albira khayrka iyo samafalka ma gaaraysaan xataa intii tunfiquu aada nafaqaynaysaan ood bixisaan mimaa kii wax ka mid a tuxibuuna aada jeceshihiin waxa aada jeceshihiin wax ka mid a ilaa aada ka bixisaan khayrkii iyo samafalkii ma gaaraysaan wamaa wixii tunfiquu aada bixisaan oo min khayr min shayin shay ah fa ina allaha alle bihi shaygaasi caliimun kii ku cilmi badan waaye marka fa ina allaha bihi caliimun laasimkeedu waxaa weeyaan waa idinka hawaabinayaa waay mar hadduu ogyahay oo idinkama dayacmin meela idiin taallaa waana laydinka hawaabinayaa aayaddan markay soo degtay abu dalxa radia allaahu canhu aayaddan markii uu maqlay uu soo ay soo degtay waxa uu yidhi ina axaba amwaalii ilaya bayraxaa wa inahaa sadaqat lilahi arjuu biraha wa dukraha cinda allahi tacaala wuxuu yidhi maalkayga ka loogu jacayl badan yahay waa beertaas bayraxa la yidhaahdo waa beer nebigu geli jiray biyo macaan uu ka cabi jiray masjidka qibladiisana ku taallay beertaasaan maal ugu jecelahay sadaqo ilaahay dartiis loo sadaqaysto ayayna tahay buu yidhi khayrkeeda iyo kaydkeedana alla agtiisaan ka rajaynayaa ee fadachaa yaa rasuula allah xayu araaka allah rasuul allow waxaad dhigtaa meeshii alla ku tuso markaasuu nebigu yidhi baqin baqin liibaan liibaan dalika maalun raabix kaasi waa maal markaa ribxay dalika maalun raabix waqad samictu waanan maqlay warka aad tidhi wa ana araa an tajcalahaa fi laqrabiin anigu waxaan arkaa buu yidhi qaraabadaada inaad yeesho abu dalxa sidii buu yeelay qaraabadiisa iyo ilmo adeeradiis ayuu siiyey bukhaari iyo muslimba xadiidku way warinayaan cumarna sidoo kale wuxuu yidhi yaa rasuula allah lam usib maalan qatu huwa anfasu cindii min sahmi aladii huwa bikhaybar weligay ma helin maal ka qaalisan laga jacayl badan yahay maalkii khaybar aan saamigii aan ka helay ee famaa taamurunii bihi maxaad ifaraysaa qaala nabigu sal ll ly slam wuxuu yidhi xabsu lsli ama xabisi alasla wasabbil ihamara beerta asalkeedana xabis oo beecii iyo waxaas ka celi wasabbil ihamara miraha ka soo baxana sadaqo ka dhig oo sabiil ka dhig markaas ayb cumarna sidii buu yeelay waxay tusaysaa marka saxaabadu siday qur-aanka ula falgeli jireen aayaddu markay soo degtana ay ugu dhaqmi jireen ayb aayaddan marka khitaabkeeduna sidaas waaye muuminiinta uu muwajah ku yahay aayadihii hore iyo iyada calaaqada ka dhaxaysana sidaas aan sheegnay weeyaan saxaabaduna saasay ugu dhaqmeen kulu طacaami kana xila libani israa'iila ila ma xarama israa'iilu calaa nafsih kullu طacaami cunto dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xillan ay xalaalan mid xalaal ah buu ahaa libani israa'iila reer bani israa'iil xalaal u ah ilaa maa kii maahane xarama uu xarimay israa'iilu israa'iil calaa nafsihi nafsadiisa yacquub uu ka xarimay maahane min qabli an tunazala atawraatu towraat inta intii la soo dejiyeyna ka hor ahayd qul waxaad tidhaahdaa fa'tuu la kaalaya bitowraati towreed la kaalaya fatluu akhriya haa towreed akhriya in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan aayaddan marka iyo aayadahan kale aayaddan iyo midii ka horreyso lan tanaalu lbira iyaguna rabdiga ama xiriirka ka dhexeeya wuxuu yahay mu'miniintiina alla waxay ugu dhowaanayaan waxay jecel yihiin inay wax ka bixiyaan nebiyullaahi yacquubna wuxuu nadar ku galay oo alle ugu dhowaaday wixii uu ugu jeclaa inuu iska daayo sida aayadda iyo sababu nusuul yacni macaanideeda aayaddan ku arki doonno ayb marka meesha aayaddan iyo tan tii hore calaaqadoodu meeshaas waay sababu nusuulka marka aayadahan cadiyat alajhuuri sida uu sheegay kitaabkiisa irshaad araxmaan liasbaabi nusuul ibnu xajarna kitaabka alcujaabka uu ku sheegay fii nusuuli اlasbaab qaala abuu rawq ayb wuxuu yidhi qaala abuu rawqin wاlkalbiyu labaduba waxay dhaheen naزlat xiina qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam aayaddu waxay soo degtay nebigu markuu yidhi ana calىa milati ibraahim anigu waxaan ku taaganahay diintii nebi ibraahim faqaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi kayfa wa anta ta'kulu luxuuma alibili wa albaanaha sideed diintii nebi ibraahim u haysataa hilibka geela iyo caanaha geelana aada u cunaysaa faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi kaana dalika xalaalan liibraahiim nabiyullaahi ibraahim hilibkaas geela xalaal ayuu u ahaa sidaasuu ku yidhi fa naxnu nuxilluhu annaga waan xalaashanaynaa fa qaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi kullu shayin asbaxna alyawma nuxarimuhu fainahu kana muxaraman calaa nuuxin wa ibraahiima xataa intahaa ilayna shay kasta oo aan annaga iska xarimayna maanta nuux iyo ibraahim xaaraan uu ka ahaa halkaas baa marka laysku qabtay oo waxaa nebiguna wuxuu leeyahay ibraahim diintiisu hilib geel iyo caano geel xaaraan kama ahayn iyaguna waxay leeyihiin xaaraanay ka ahayd oo nuux iyo ibraahim waxaan annagaan iska xarimayna hilibka geela xaaraan uu ka ahaa meeshaas markay sidaa yidhaahdeen aayaddan baa soo degtay oo alla uu leeyahay hilibka geela waxa iska xarimayba waa nebiyullaahi yacquub ibraahim iyo nuux xaggee joogaan marka yacquub baa iska xarimay qisada uu isaga xarimayna waxay ahayd waxaa ku dhacay cudur la yidhaahdo cirqu nathaa ayaa ku dhacay eeseed marka eesintaas ka bilowdo ilaa iyo lugta xanuunkiisa tegayo yaa ku dhacay cudurkaas marka xididka ama seedkaas baa laga qabtay habeenkii xanuun ayuu ku qabtay markaasuu nadar galay haddii alla uu caafiyo hilib geel yacni cuntada midda uu ugu jecel yahay inuu ka tegaayo hilibka geela iyo caanaha geelayna ahaayeen wuu ka tegay marka nabiyullaahi yacquub markaa wuxuu isaga xarimay calaa sabiili nadri nadar ahaan uu iskaga xarimay iyagii marka reer bani israa'iil owlaadu yacquubna way raaceen oo iyagiina marka way iska xarimeen marka towreed ma lagu xarimay mase laguma xarimin waa masale iyada khilaaf ku jira marka nebiyullaahi yacquub garanaya isaga inuu iska xarimay hilibkaas geela iyo caanahaas shardi iyo nadar ahaan laakiin towreed xaaraan ma ku ahayd mase kuma ahayn mufasiriintu waa isku khilaafeen addaxaaku bnu musaaxim wuxuu yidhi towreed laguma xarimin towreed iyada laguma xarimin ibnu cabbaasna warkiisa iyo suddi iyana wuxuu u eg yahay warkoodu inuu yahay markay iyagiina iska xarimeen iyagoo yacquub raacayo ayaa alle towreed uu uga xarimay oo taxriimu luxuumi alibili wa albaani alibil haabitun fi towra towreed marka waa ku sugan yahay labadaas qowl baa jiraan ayb meeshaas marka towreedna waxaa loogaga xarimay cuquubo iyaga lagu ciqaabayo oo waxaa la yidhi haddii nebiyullaahi yacquub isaga nadar ahaan iskaga xarimay idinka yaa idinka xarimay maadaama aada isku adkaysteen waa laydinku adkaynaya marka waxay la mid tahay fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim ayibaatin uxillat lahum nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi nuuxna iyaga xaaraan kamaba ahayn bihilib geel qisadu marka madmuunkeedu iyo aayaddu sidaas waay xadiid saxiixana waa soo arooray oo mas'ale marka ay nebiga weydiiyeen ayay ka mid ahayd oo mataqaanaa wixii yacquub iska xarimay nebigana waa uga jawaabay oo caanihii geela iyo hilibka geela inuu ahaabuu u sheegay ayb haddaba aayaddan marka macnaheedu sidaas waaye sababu nusuulkeedana waa sidaas laba xujana aayadda waa ku jirtaa looga dan leeyahay aayaddan iyo aayadihii hore ee yahuud baatilnimadooda waxay ku socdeenna calaaqaa ka dhexaysa oo waxay tahay yahuuddu xaniifiyadii nebiyullaahi ibraahim way ka fogaayeen mana ku dhaqmi jirin aayaddu saasay daliil u tahay waana ka been abuurteenoo nebiyullaahi ibraahim diintiisa ka mid maahaynin caanaha geela iyo hilibka geela la yska xarimo iyaguna waa iska xarimeen sidaa darteed maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan tibaa taagan weli mufasiriinta qaar waxay dhahayaan xaggaasna asal ahaana loo soo radiyey meeshaana farac ahaan oo haddaad nebiyullaahi ibraahim dhaqankiisa haysaan xaggee ka keenteen geelaan hilibka geelood iska xarimaysaan ood haddana leedihiin nebi ibraahim baa xarimi jiray waa beentiin marka xujo labaadna aayaddu waa tahay oo xujada labaadoo ay tahay waxay tahay arrintan nebiyullaahi ibraahim iyo nuux inaynan iska xarimin yacquub uu iska xarimay nebigiyaa u sheegayna wax iyaga kutubtoodii ku taallow ka warramaya rasuulka waxna ma aqriyo waxna ma qoro meel iyagiina waxba kama baranin marka nebiyullaahi moxamed oo ummi ah waxna qorin waxna akhrinin waxa idinka aad qarinaysaan oo weliba kutubtiinna ku taallo see ku ogaaday hadduu sannadi ahayn waayo marka xujajka qur-aanka marka aada in loo fahmay rabaan ayb marka aayaddan macaanidaas dhan baa ku jirto macno saddexaadna waa ku jira oo yahuudda lagu xujeeyey xujada saddexaad waxay tahay yahuuddu waxay inkireen waxaa la yidhaha annaskhu waxay yidhaahdeen towreed wax nasakhi karaa ma leh diinta ilaahayna nasakh ka mid ma aha wax ilaahay uu soo dejiyeyee xugun uu ka dhigayna laa yaqbalu naskha naskhi ma aqbalayay dheheen marka waxaa la leeyahay maya sidaas maaha arrin awalba xalaal ahayd oo nebiyullaahi ibraahim iyo xalaal u ahayd ayaa nebiyullaahi yacquub nadar ahaan iskaga xarimay dabadeedna towreed baa taxriimkeeda lagu dhigay tafsiirkaas marka haddaan ku soconno haddii towreed lagu qoray hilibka geela iyo caanaha geela inuu xaaraam ay ka yihiin yahuudda sow naskhi ma ahan arrintaas marka oo nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi nuux iyo shareecadii jiri jirtay ayaa towreed nasakhay sow maaha marka ilaa taxriimkaani taxliilaa ka horreeyey idan marka haddii towreed naskhi lagu arkay axkaamtii towreedna inuu qur-aanka nasakhi karo maxaa u diideysaan kullun min cindi illaahi dhammaan alla xaggiisay ka imaadeen allana isagaa wuxuu doono sugo wuxuu doonana xukumo saddexdaas xujo ayaa aayaddan ku jirta marka nasakha ay diidayaan waa aayaddu waa radinaysaa xaniifiyada nebi ibraahim oo ay yahuud ka dhigayaan waa beeninaysaa aayadda ayb macaanidaasaa marka aayadani ku dhex jirto ayb nebiga nubuwadiisa iyo nebinimadiisana way tilmaamaysaa ayb marka allah wuxuu leeyahay kullu طacaami cunto dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xillan ay xalaalan mid xalaal ah uu ahaa libani israa'iila reer bani israa'iil oo u ahaa ilaa maa kii maahane xarama ou xarimay israa'iilu yacquub israa'iil yacquubaa laga wada ilaa maa kii mooyaane xarama ou xarimay israa'iilu yacquub calaa nafsihi nafsadiisa kuu ka xarimay maahane oo hilibka geela iyo caanaha geela ah ayb min qabli an tunazala atawraatu towreed intaan la soo dejinin ka hor xalaal bay cuntadu xalaal bay reer bani israa'iil u ahayd marka min qablidan waxay ku tacalluqaysaa xillanta ayb reer bani israa'iil xalaal bay u ahayd intaan towreed la soo dejinin ilaadan marka istitnahan ku jiro mutasilna waa ixtimaalayaa munqaticna waa ixtimaali karaa labadii khilaafna waxay ku salaysan yihiin istitnuhu mutasil miya mase waa munqatic haddii mutasil laga dhigo waa tafsiirka ibnu cabbaas iyo suddi oo marka wuxuu noqonayaa cuntoo dhan xalaalay ahayd kulligeed wixii israa'iil iska reebay marka laga reebo dayib intii aan towreed la soo dejinin xalaalay ahayd markii towreed la soo dejiyeyna waa la xarimay dayib tafsiirkaas marka ilaadu waa istitna oo mutasila ayb tafsiirka daxaakna istitnuhu wuxuu noqonayaa munqatic macnuhuna marka waxaa weeyaan towreed lagumaba xarimin hilib geel iyo caano geel midna ayb waa laba tafsiir marka ogow xoogaa aayaddu dhinacaas marka adayg yar baa ku jiro labadaas marka qowl istitnaahan bay ku xiran yihiin ayb ayb qul waxaa tiraa nebiyow fa'tuu la kaalaya bitowraati towreed la kaalaya fatluu akriya haa towreed akriya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya kitaabkiinnii keena waa fiirinaynaa haddii la fiiriya marka maxaa lagu arkayaa hilibkii geela iyo caanihii geela inuu yacquub iska xarimay dabadeedna iyagu ku raaceen saa darteedna towreed markii nebiyullaahi muusa lagu soo dejiyeyna taxriimkaas ayaa lagu sheegay sida aayaddu sheegaysaa laga helayaa towreed dayib iyagii marka ma keeneen towreed ma aynan keenin inay kitaabkoodii gacanta ugu jiray keenaan waa keeni waayeen meeshaa marka maxaa ka caddaatay baatil inay ku socdaan nebiguna waxi dhaba uu wato ayb qul waxaad tidhaahdaa fa'tuu la kaaleeya bitawraati towreed la kaaleeya fatluuhaa aqriya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya ayb meeshaana waxaa kaaga cad marka kitaabkoodii iyaga ay taxriifiyeen waxyaabo sax ah oo sidii alla u soo dejiyey oo aan la bedelinna waa ku yaaleen waa ilaa towreedkiina keena macno ma yeelateen haddaynan sidaa ahayn ayb faman iftaraa ayb aayadda marka labadaa tafsiirna waa ku jiraan waa lagu ta towreed waa lagu xarimay waxyaabahaas nabiyullaahi yacquub iska xarimay iyagoo iyaga lagu ciqaabayo maadaama aynan xag alla ka qaadanin arrintan iyo towreed lagumaba sheegin oo maba lagu xari lagu xarimin ayb oo iyada marka daxaaq tafsiirkiisu sidaas uu yahay ayb ibnu jariirna sidaas uu fahmay ibnu catiya ayaa xoogaa wuxuu yidhaahdaa daxaaq laftiisa ibnu cabbaas iyo kama foga ee ibnu jariir ayaa sidii isaga ay la noqotay buu u tarjamay buu leeyahay laakiin baqawi laftiisu waa sheegayaa ibnu jariir keliya ma ahan aduu labadaa tafsiir baa marka aayadda ku jirto faman iftaraa haddii marka towreed keena la yidhi ay keeni waayeen marka towreed haddii keena la yidhi waa la fiirina marka la fiiriyana dee ninkii marka been sheegayo iyo kii kale ayaa soo baxayo alla marka wuxuu yidhi faman qofkii iftaraa been abuurto cala allaahi alla korkiisa alkadiba been ku abuurto min bacdi daalika kaagaas kadib fa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu addaalimuuna kuwa dulmi falowa waa kuwadu markaa dulmi falowyaal ah oo dul daalimiin ah weeyaan kuwa markaa kadib been abuurto qul waxaad tidhaahdaa sadaqa allaahu iyagii marka waa diideen inay imaadaan waa laga xujo badiyey markaa nebigii waxaa la leeyahay qul dheh sadaqa allaahu alle run buu sheegay waa run sheegay alle ee fatabicuu raaca millata ibraahiima ibraahiim diintiisa raaca xaniifan xaal uu yahay ibraahiim isagoo shirkigii ka soo leexday oo diintii istiqaamadii usoo leexday wamaa kaana ma ahaanin ibraahim min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ahaanin marka ibraahim yahuudi ma aha idinkiina idinkana diintii nebi ibraahim kuma socotaan saa darteed marka hadda nabiyullaahi ibraahim diintiisii raaca qul waxaad tidhaahdaa sadaqa allaahu alla run buu sheegay fatabicuu raaca millata ibraahiima ibraahim diintiisa raaca xaniifan xaaluu yahay ibraahim mid shirki iyo yiyo qallooc ka soo iishay wamaa kaana ma ahanin ibraahim min almushrikiinana ka mid ma ahanin ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaarakan wahudan lilcaalamiin waxyaabihii marka nabiyullaahi ibraahim diintiisa waxaa ka mida xajka beydkaas buu dhisay dadkii buu xajka ugu baaqay yahuudduna xaj wax la yidhaahna ma ogola beydkaas nabiyullaahi ibraahim dhisay in la aadana ma ogola mana ku cibaadaystaan meeshaanna waa mas'alo kaloo ay ku khilaafsan yihiin ibraahim iyo diintiisa marka maa kaana ibraahimu yahuudiyan taasay daba socotaan haddaad ibraahim raacsan tihiin de ibraahim alla waa ka dhahay waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq idinkiina ma ogolidiin ayb meeshaasna marka tafriic sidaas ah waay ama tadyiil aayadda sababu nusuulkeeda mujaahid wuxuu yidhi tafaakara almuslimuuna walyahuudu muslimiintii yahuudi baa isu faanay faqaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi beyt lmaqdisi afdalu wa acdamu min alkacba beyt almaqdisa ka fadli badan kacbada liannahaa muhaajaru lanbiyaa ambiyada dhammaantood meeshay usoo hijroodeen waay ayb wa fi lardi lmuqadasatina waa ku yaallaa wa qaala almuslimuuna muslimiintiina waxay dhaheen bal ilkacbatu afdal kacbadaa fadli badan marka aayadahan baa soo degay marka kacbadii marka lagu fadilayo ina awala beytin guri ka ugu horeeyey wudica kaasoo wudica la dejiyey linnaasi dadka loo dejiyey laladii kii weeyaan bibakkata maka ahaaday dhexdeeda mubaarakan xaalou yahay mid la barakeeyey wahudan xaalou yahay hanuun lilcaalamiina caalamiinta dhammaantood oo u yahay fiihi dhexdiisa waxaa ah aayaatun aayado calaamado calaamaadkaas oo bayinaatun cadcad minhaa calaamaadkaas waxaa ka mid ah maqaamu ibraahiima ibraahim makaanu joogsigiisa meeshii ibraahim ku istaagay ayaa ka midaba calaamaadkaas waman qofkii dakhala galo hu beytkaasi kaana wuxuu ahaanayaa huwa isagu aaminan mid nabad galay welilaahi alla waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u qasdidiisa man ayaa korkiisu ay ugu sugnaatay istataaca awoodo ilayhi ila lbeyti beytka xaggiisa sabiilan jid ku awoodo waman qofkii kafara kufriyo fa ina allaha alle haniyun mid ka deeqtoon waaye can ilcaalamiina caalamiinta dhammaantood halkan alle wuxuu leeyahay ina awala beytin beytkii ugu horreeyey guri midka ugu horreeyey beytka oo wudica la dhigay la dejiyey linnaasi dadka loo dejiyey maxaa loo dejiyey marka ilaa dhowr tafsiiraa ku jirto tafsiirka cali baa ugu xoog badan oo ku fasiray oo macnihiisuna markaas uu yahay awalu beytin wudica lilcibaadati linnaas marka licibaadati nnaas linnaasi macnaa lilcibaadati yacni dadka inay ku cibaadaystaan loo dejiyey cali isagu saasuu yidhi awalu beytin wudica lilcibaadati waaye walaysa huwa awala beytin wudica fi lardi liannahu qad kaanat qablahu buyuutun kahiiratu kacbada horteed guryo ayaa jiri jiray laakiin guri dadka inay ku cibaadaystaan oy dawaafaan oo lagu cibaadaysto loo sameeyey oo dhulka dhexdiisa korkiisa looga sameeyey kan ugu horeeya waa kacbada idan marka awaliyadu mutlaq maaha waa muqayad waxay ku qaydan tahay cibaado guri kii ugu horreeyey oo cibaado loo dhigay dhulka korkiisa waa kacbada oo ilaa haddii kale guryo kale waa jireen ayb tafsiirkaas cali marka sidaas a'imada qaar mufasiriintana waxay dhaheen awaliyadu waa mutlaq waxaana laga wadaa awalu beytin wudica fi lardi cala aliطlaaq sideedaba ayb tafsiirkaasna cabdullahi bni cumar bn alcaas mujaahid iyo ayaa laga wariyey kaas horaadna moodaa dabari kaasuu doortay macnahaas hore waayahay xadiidi abidarna wuxuu ahaa nabiga sal ll ly slam ayuu su-aalay beytkii ugu horreeyo dhulka korkiisa masjidkii ugu horreeyo laga unkay kow ahaa markaasu wuxuu yidhi kacbada masjidulxaraam ayb markaas yaa ku xigay masjidul aqsa meeqaa u dhexaysay afartan sano sidaasuu yidhi marka hadda afartan say ugu dhaxaynaysaa waxaa la yidhi kacbadiina ibraahiimaa dhisay baytalmaqdisna sulaymaan baa dhisay beyna ibraahim iyo wa sulaymaanna afartan waa ka badan tahay see loo jamcinaa marka waxaa la yidhi labaduba marka waa tajdiid ama sulaymaan ayaa cusboonaysiiyey baytalmaqdis ee asal ahaantiisa isaga ma bilaabin nebiyullaahi ibraahim baa beytkan kacbadow dhisay afartan sano kadibna baytalmaqdis buu dhisay sulaymaan baa dib ka cusboonaysiiyey marka xadiidkuna marka sidaasaa lagu jamciyey labada xadiid ayb ina awala beytin beytkii ugu horreeyey guri midka ugu horreeyo wudica la dhigay linnaasi dadka loo dhigay inay ku cibaadaystaan laladii kii waaye bibakkata maka dhexdeeda ahaaday bakka marka min asmaa'i maka magacyada maka magac ka mida ayb wa aslu lbakki azaxmu ciriiriga ayb yuqaalu waxaa la yidhaahdaa bakka fulaanun fulaanan ay zaxamahu hebel hebel buu ciriiriyey waay bakka yabukkuhu bakkan waa mudaacaf oo mutacaddi ah ayb macnuhu marka waxau noqonayaa ciriiriga calaaqada uu la leeyahay dawaa dawaafkiisa waa laysku ciriiriyaa ayb marka la dawaafaya marka waa laysku ciriirinayaa macnahaasaa loogu bixiyey marka ayb marka allah wuxuu leeya laladii kii weeyaan bibakkata maka dhexdeeda ahaaday mubaarakan xaal uu yahay mid la barakeeyey tafsiirka cali marka mubaarakan iyo wahudantaan iyaaba tusaysa ile mubaarakan iyo wahudan cibaaday tusaayaan ayb mubaarakan xaal uu yahay mid la barakeeyey wahudan xaal uu yahay hanuun lilcaalamiina uu u yahay lianna muslim caalamka o dhan qiblo u yahay ninkii tukanaya halkaas u jeesanayaan kacbada ayb fiihi dhexdiisa aayaatun calaamaad ayaa ah calaamaadka oo bayinaatun iska cadcad maqaamu ibraahiima minhaa aayaadkaa waxaa ka mida maqaamu ibraahiima ka mid ah marka maqaamu ibraahiima waa khabar waa mubtada khabara loo soo qadara minha ama inaad ka dhigtid marka awaluhaa aayaadkaas midda ugu horeysa maqaamu ibraahiima aad tiraahda oo khabar uu noqdo marka maqaamu ibraahiimada ama ixdaahaa maqaamu ibraahiima aad tiraahda minhaa calaamaadkaasi waxaa ka mida maqaamu ibraahiima ibraahim maqaamkiisii maqaamu ibraahim marka waa meeshii nabiyullaahi ibraahim ku istaagay dhagixii uu ku istaagay markuu kacbada dhisayay waa dhisay waa dhisay waa soo kor yeelay dhagax buu soo qaaday waa ku istaagay kor buu ka dhisay marka waa soo wareejiyey dhagaxaas markii ugu dambeysay xajarul aswadka iyo albaabka halkaas ayuu qabadsiiyey dhagaxii meeshaasaa ugu dambeysay bartiibuu uga tegay marka raadkii nebiyullaahi ibra ibraahim ayaa ku yaalay oo ummaddan ayaa soo gaartay sadrigeedii hore ayb wuu ku istaagaya adma marka waa dhisaaye maqaam maqaamkaasna marka da meesha hadda uu yaallo nabiyullaahi ibraahim ugama tegin waana soo marno suuratulbaqara aan ku soo marnay minhaa waxaa ka mida maqaamu ibraahiima ibraahim meeshii uu ku istaagay waman qofkii dakhala galo hu isaga oo yacni beytkaa dhexdiisa qofkii galo kaana wuxuu ahaanayaa huwa isagu aaminan mid nabad galay laba macnaa ku jirta marka ninkii beytkaas galo aamin buu noqonayaayo wuxuu ka aamin noqonayaa in wax la yeelo ayb waa haddaan ku wadna marka cala alkhabar khabarkaasna de waxaa ku tusaya jaahiliyadii waa isku waa isweerari jireen waa isdili jireen qofka aabbihii ninka dilay isaga oo arkayo ayuu kacbada iska dhex mushaaxayaa iyo xaramka ma taabanaynin ilaa uu uga baxo bannaanka uga baxo markaas ayuu ka argoosan jiray marka waman dakhalahu kaana aaminan sidaas waa beydkaasi qofkii galo waa nabadgalay jaahiliyadiina waa la nabadgelin jiray islaamkiina waa lagu nabadgelin jiray aayado badanna hadda waa tusayaan awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi hamaraatu kulli shay macnahaas waa mid macnaha labaad in la yidhaahdo khabarun bimacna almri waman dakhalahu qofkii galo kaana aaminan ay aminuuhu nabadgeliya waay ninkaas ninkii meeshaa idinka galo kacbada daaya oo nabadgeliya ayb labadaas macnaa aayadda ku jiraan macnaha dambe marka qofkii xaramka dhexdiisa wax ku dilo ama qalad iyo wax ku sameeyo cuquubo in la ciqaabaana ay ka dhalato ay ka dhalanayso ee markaas in la di qofkaasi hadduu xaramkii dhexdiisii wax ku dilo waa la dilayaa bilaa khilaaf leanna isagaba xaramkii waa ku waa ku xadgudbay xaramkiiba wax ku dilay waa la dilayaa bilaa khilaaf ijmaac waa taas xaramka bannaankiisu wax ku soo dilay waa soo cararay xaramkiibuu soo galay ma lagu qisaasi karaa fil xaram abu xaniifa iyo jumhuur marka waa iskhilaafeen meeshaas abu xaniifa isaga wuxuu leeyahy maya laguma qisaasaayo waa la ciriirinayaa waxba lagama gadaayo waxba lagama gadanayo cunto lama siinaayo waxaa loo dhibaato gelinayaa inuu ka baxo marku baxo bannaanka ayaa wixii laga oofinaya laga oofinaya jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihiin maya waa lagu dilayaa hadduu qof macsuuma kusoo dilo muslima bannaanka xaramka ee xaramkii uu soo galo waa la qabanayaa waa la dilayaa ayb waxayna ka qaadanayaan ibnu khadal iyo nebigu inuu yidhi ibnu khadal mutacalliqun haddaad aragtaan waxaa la yidhi ibnu khail ibnu khatal haddaad aragtaan buu yidhi isagoo kacbada daaheeda ku dhegan bartaas ku dila labadaa marka macnahaas dambe khilaafkaas fiqiga ayaa soo baxaayo ee labadaas mas'alana ku kala jirayso hadduu xaramka wax ku dilo waa la dilayaa bilaa khilaaf isma khilaafsana abu xaniife iyo keyrkiis bannaanku wax ku dilay waa ku soo cararay waa la qisaasayaa cinda aljumhuur abu xaniifana maya la qisaasi maayo ayuu leeyahay walilaahi alle waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda ugu sugnaaday xijulbeyti kacb beytkii iyo kacbadii uqasdideeda inay u qasdaan oo halkaa aadaan man ayuu ugu sugan yahay alle istidaaca korkiisa istidaaca awoodo ilayhi beytka xaggiisa sabiilan jid ku awoodo aayaddanna marka waa aayadda tilmaantay xajku inuu waajib yahay siiqada ay ku tilmaantantayna waxay tahay walilaahi laamkaas waa istixqaaq yacni alla wuxuu xaq u leeyahay waay ou yeeshay haddana dadkii markuu dadkii uu ku yeeshayna calannaasi baa la yidhi dadkii korkoodii baa la saaray xaq alle leeyahay waaye dadkii baana dushoodii la saaray wujuubaa laga qaadanaa marka meeshaas dayib weliba haddana man istidaacadaas dambe lafteeda aad bay usii adkaynaysaa wujuub ayb walilaahi alla waxaa u sugnaaday uu leeyahay cala annaasi dadka korkooda ugu sugnaaday xiju lbeyti beytka u qasdidiisa man duul korkooda ayuu ugu sugnaaday istidaaca awoodo mantaa marka calannaasi annaa sidaa beddel ay ka tahay ilayhi jidka yacnii beytkaa xaggiisa sabiilan jid ku awoodo ayb xajku marka waajibnimadiisana waxaa loo badan yahay cala alfawr ee inuunan ahayn oo uu cala taraakhi yahay ayb ahlucilmiga badankood marka waajibkaasi waajib oo hadda xaalka ah maaha haddii uu sanada dambe iyo sanada ku xigo iyo waa u dhigan karaa leanna sanadii sagaalaada la waajibiyey nebigana sanadii tobnaad buu xajiyey ayib shuruud buu leeyahay marka xajka dabcan shuruuddiisa waa shan qofku inuu muslim yahay caqli qaangaar xurnimo iyo istidaaca shantaa shardi baa xajku ku waajibaa islaam markii la yidhi gaal baa baxay isagoo gaala xaj laga yeeli maayo caqli marka la yidhaahdana majnuunkii iyo yaa meeshii ka baxay buluuq markii la yidhina ilmihii yaryaraa ilmaha yaryarkaa hadday xajiyaan ayagoo yar markay qaangaaraan kii islaamka waa lagu leeyahay waa laga rabaa xorriyaduna addoonkii baa baxayo addoonku hadduu xajiyo isagoon xor noqonin markuu xoroobo xajkii islaamka waa laga rabaa istidaacana waa shardiga shanaad inuu awoodi karo aayaddana waa tilmaantay istidaacada marka laba u qeybsanto istidaacatun binnafsi iyo istidaacatun bilgayr istidaaca binafsihi isagaaba awoodaba nafsadiisa inuu tago istidaaca binafsi marka waxay tahay sahay sahaydaana waxaa laga fiirinayaa dhahaaban wa iyaaban sii socod iyo soo noqod iyo gaadiidkii wuxuu ku kiraysan lahaa inuu haysto dadka nafaqadoodu waajibka ku tahayna in uu wixii ay intaasuu ka maqan yahay cuni lahaayeenna inuu meel u dhigo sahaydii gaadiid amnu qariiq jidku inuu aamin yahay haddii jidka cabsiya wax ka jiraan waa ka dhacayaa istidaaca ma jirto nafaqo uu meeshaas ku gaaro dadka uu nafaqadoodu waajibka ku tahayna inuu siiyo oo uga tago ee intaas uu maqan yahay waxay biishaan dayn haddii lagu leeyahayna dayntaas waa waa waa istidaaca la-aan waa keenaysaa dayn baa lagu leeyahay hadduu dayntaas bixiyo xaj ma aadi karo waa inuu daynta iska bixiyaa istidaacadii waa maqan tahay istidaaca binafsi marka waa intaas istidaaca bilgayr mararka qaar isaga ma awoodo laakiin cid aan isaga ahayn ayuu xajkii ayaa u xajin karta istidaaca bilgayr baa la yidhaha middaasi ama qofkii baaba macduub macduubna waa la yidhaahdaa waa qofka nafsad ahaan u caajizay waa maalan dayaaraddii ma raaci karo waa cad meel iska yaallo maskaxdii waa qabaa laakiin waa cad meel iska yaallo ma kori karo gaadiidkii ma socon karo amase waa jiran yahay jiro aan rajo laga qabin inay ka baaba'do qofkii sidaasoo kale ah maalna leh qofkaasi qof buu kiraysanayaa wuxuu leeyahay lacagtii buu bixinayaa iga xaji buu dhahayaa waana laga xajinayaa istidaaca bilgayr ayaa la yidhaahdaa ilmihiisu hadday yidhaahdaan waa kaa xajinaynaa waa inuu diro oo amro nin ajnabi baa yidhaanaaba kaa soo xajinayo waa inuu diro ayb kaasna marka istidaaca bilgayr ayaa la yidhaahdaa lianna xajka alle markuu ka hadlaayo man istataaca baa la yidhi lama kala qaadin istidaaca binafsihi iyo bigayrihi ayb marka haddii binafsihi la waayo bigayrihi waa in markaas haddii bigayrihi la heli karo waa inuu qof dirsadaa marka ayb xadiidkii khadcamiyadana daliilowgu u yahay oo nebigu ay tidhi yaa rasuul allah aabbahay fariidadii xajka waxay ku timid isaga oo aan daabadda ku sugnaan karin ma u xajiyaa haa buu yidhi nebigu marka ninkaasi isaga waa xajin waayey laakiin istidaaca bilgayr ayuu helay waa loo xajiyey sax waaye waxay dadku marka aada u fahamsanayn qofkii isagoon xajinin buu dhintay ninkaasi maalow ka dhintay maalan maalka xuquuqda ku tacalluqayso xaqa ugu horeeyo waa tajhiiz waa in isaga laga diyaariyo karfantii iyo godqodkii iyo dhaqiddii iyo yaa ugu horeeyo koo deyntii baa ku xigto in laga gudo deyntii baa marka laba noqonayso xaqullaahi iyo xaq bani aadam innaga deyn marka la yidhaha xaq bani aadam keliya yaan fahmaynaa bes qofkani marka isagoo xaj lagu leeyahay aan xajinin hadduu dhintay xaq allaa lagu leeyahay maalkii oon sakadii laga bixinin ayaa naftii ka baxday waa in la isweydiiyaa ninkan maalkiisa intaan la dhaxlin dardaaran intaan la gelin ha laga diyaariyo deynta ha laga gudo dardaarankiisii ha laga fuliyo kadib ayaa la dhaxlayaa marka ayb sidaasay marka isugu xigaan waxaa qaaliba marka ninkii waa dhimanayaa xaj ma tegin maal buu ka dhimanayaa daare iyo wax lamida dadkii dhaxli lahaa guryihii unbay markiiba ku habsanayaan ayb xajkii ma laga bixiyaa iyo ma dhahayaan xaquna wuxuu yahay maalka tarikada uu ka tegay haddii uunan ka xajinin waa in qeyb haddaan lagu tadawucaynin waa in meel loo dhigaa qeyb loogaga xajiyo leanna xaqullaahi ayb zakadiina sidoo kale xaqi bani aadamka sidoo kale weliba xaqa alle iyo xaqa bani aadamka kan allah horeynaya xataa dhinac marka laga fiiriyo fa daynullaahi axaqu nebigu saasuu yidhi sal l slam marka haddaan qof u tadawucaa uusan helin waa in markaas tarikadii iyo maalkii uu ka tegay qeyb ban dhinac laga dhigaa ee markaas yacni uu ku xajka qof ugu soo xajiyaa dayib meeshaas marka in aada loogu baraarugsanaado waay dhaxalowna in lagu ordaa waa qalad haddii kale maalkaas ay qaadanayaan xuquuq kale ayaa ku jirto dayib meeshaas iyadana intaanan ka bixin man istidaaca ilayhi sabiilan haleeli istidaacada marka maal caddaan oo lacag noo nooda haddaad haysato dee iskaga bixi xajkii ku aad maal caddaana ma haysid laakiin badeeco haddaad iibisid tigid iyo lagu goosan karaad haysaa waa kugu waajib dhowr guri baad leedahay dhowrkaas guri waa inaad gaddaa marka lacag ma haysid guryahaas gad xajka aad xaq lagugu leeyahay haddaad geel iyo lo iyo ari iyo aada leedahayna geelaas iyo lo-daas gad aad ma ahan qofku inuu yidhaahdo dadku waxay u haystaan xajku inuu aadi karo nin uun maal nood ah oo lacag caddaana haysta keliya in xajku waajib ku yahay bay u malaynayaan waa inaad hantidii iyo dhulkii iyo gaddaa leanna arkaanta islaamkuu ka mid yahay ayb masaaishaas marka in lagu baraarugsanaado walilaahi alla waxaa u sugnaaday cala nnaasi dadka korkooda ugu sugnaaday xiju lbeyti beytka u qasdidiisa man qof korkiis ayuu ugu sugnaaday istidaaca awoodo ilayhi kacbada xaggeeda sabiilan jid ku awoodo waman qofkii kafara kufriyo fa ina allaha alleh haniyun mid ka deeqtoon waay cani lcaalamiina caalamiinta dhammaantood alla mid ka deeqtoon waay waman kafaradan marka kufrigaani waa qofkii xajka wujuubkiisa diido waay waajibnimada xajka qofkii diido ee inkiro kufrigii diinta looga baxayey ama inuu noqdo marka kufru nicma hadduu ogol yahay waa igu waajib laakiin ma rabo maaljacayl darteed buunan u tegaynin diintii looga bixi maayo laakiin waa kufri oo markaa kufrun duuna kufri fa ina allaha alla haniyun mid ka deeqtoon waaye cani lcaalamiina caalamiinta dhammaantood qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illahi wallahu shahiidun calaa maa tacmaluun qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa takfuruuna ugu kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wallaahu allana shahiidun uu yahay mid xaadir ahoo arkaayo calaa maa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan allow markhaati ka yahay qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa tasudduuna ugu diideysaan annaasa dadka ood uga leexinaysaan dadkii lima maxaybaad tasudduuna ugaga leexinaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa xaggiisa man aada uga leexinaysaan aamana rumeeyey tabquuna xaal aada doonaysaan haa ilaahay jidkiisa ciwajan qallooc aada u doonaysaan ay tabquuna xaal aada doonaysaan haa ay lahaa waddadaas alleh ciwajan qallooc aada markaasi ku raayacni aada ugaga doonaysaan ku raadinaysaan wa antum walxaal antum idinkuna shuhadaau aad tihiin kuwa og oo markhaatiyaal ah wamallaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan labadan aayadoodna ahlu kitaabka kufrigooda iyo madaxadaygooda looga warramayaa alla wuxuu leeyahay qul dheh yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaa takfuruuna ugu gaaloobaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wallaahu allana shahiidun markhaati uu yahay calaa maa kii korkiisa tacmalu tacmaluuna aada samaynaysaan qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lima maxaybaad tasudduuna uga mancinaysaan ood uga leexinaysaan can sabiilillaahi alle jidkiisa man aada uga leexinaysaan aamana rumeeyey tabquuna idinkoo markaa doonayo haa ay lahaa tabquunahaa bimacnaa tabquuna lahaa waddadaas alle ayaad doonaysaan ood la doonaysaan ciwajan qallooc idinkoo markaa la doonayo ka rabo yani islaamkiibaa yay u fool xumaynayaan dadka waxay uga dhigayaan marka suuro fool xun qallooc bay ka raadinayaan waddadaas alloo toosan si aan markaa loo raacin wa antum idinkuna shuhadaa'u aad tihiin markhaatiyaal markhaati say u yihiin markhaatidu cilmi bay wadataa macnaha kitaabkiina towreed in diintani xaq tahay nabiyullaahi maxamed tilmaamihiisii iyo qur-aankii iyo ayaa idinkugu qoranoo cilmi baad u leedihiin ayb wa antum shuhadaa-udaas marka mar haddii ayaga markhaatiyaal lagu tilmaamay abuu xaniife wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa gaalada inay iyaga markhaati isu noqon karaan dhexdooda yacni maxkamaddii buu yimid waa gaal arrin dacwow keensaday markhaati baa loo baahday gaal kalea u markhaati furay waa saxuu leeyahay abuu xaniifa gaalada iyaga fii maa baynahum markhaati waa isu noqon karaan wa antum shuhadaa'udaana tusaysuu leeyahay jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihiin markhaati ma galaan laa fi lmuslimiin walaa fii gayrihimna kuma galaan sidaasaana xoog badan leanna markhaatidu waxay u baahan tahay cadaalad miman tardawna min ashuhadaa'i baa ilaaha yidhi wama allaahu alla maahan bigaafilin midkii moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin yaa ayuhaa hooya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqan koox kooxda oo min aladiina kuwii ah ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey yarudduukum waxay idinka dhigayaan bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaale kaafiriin ay idinka dhigayaan gaalo yarudduukum bimacnaa yusayiruunakum waa tasyiir weeyaan macnaheeda wa kayfa waa yaabe sidee baa takfuruuna u kufrinaysaan walxaal antum idinkuna tutlaa aada aqri la akrinaayo calaykum korkiina aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa la akrinaayo walxaal fiikum dhexdiinnana rasuuluhu rasuulkiisiina uu yahay uu idinku dhex jiro dhexdiinna waman qofkii yactasim isku dhowro billaahi alleh faqad hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraatin jid intii ka ah baa lagu hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan aayaddan marka yaa ayuha aladiina aamanuudan yaa loo jeedaa khitaabku wuxuu ku dhacayaa dabcan aws iyo khasraj waana iska caam dabcan waxaa weeyaan marka alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab lafdigu waa iska caam cibradu saas waaye laakiin sababta aayaddu ku timid baa waxay ahayd nin yahuudi ah ayaa wuxuu soo maray ows iyo khasraj niman ka mida oo yacni bacda nebigu markuu yimid oo islaameen kadib iyagoo meel wada fadhiyo oo isjecel oo ayuu arkay markaas buu aada uga xumaaday oo is yidhi war dadkaani nicmadan inay ku jiraan waa ka xasday nicmadaasuu ka xasday wiil yaroo yahuudi ah buu markaa wax soo siiyey markaasuu yidhi oradoo dadkan dhex tag gabayadii maalmihii ay isdagaali jireen oo jaahiliyada yowmu bucaad maalin ay dad badan iska laayeen gabayadii laysu tiriyey meeshaas ka tiri waa yimid marka sidii buu ka tiriyey gabayadii raggii dhammaan marka jiriricaa ku kacday way isku qamaameen marka waana isku kaceen seefay isku soo qaateen jaahiliyadii wixii marka hore ayaa ayuu soo xasuusiyey markaas baa marka aayadahani ay yimaadeen nebiga ku dul aqriyey iyagii marka waa kala joog waa kala joogsadeen sababu nusuulku marka sidaas yaa ayuha aladiina aamanuu duhora awsiya khasraj min aladiina uutul kitaabana waa ninkaas waay haddaad ninkaa warkiisa yeeshaan gaalnimou idiin celina ayb qisaduna marka macnaha iyo madmuunkuna wuxuu yahay nimankan xaasidnimadooda iyo dhibaatada ay muslimiinta la rabaan iyo khayr muslin marna inaynan arki karin ayuu alla noo tilmaamayaa alla isagaa naga yaqaan isagaa abuuray wallahu aclamu biacdaa'ikum ayb haddii marka qof uu u arko inay wanaag iyo dan u wadaanna inta aan waqti dheer la gaarin isagaaba ogaanayo inaynan dan u wadin ayb lianna man acaana daaliman buliya bihi ninkii qof daalima u kaalmeeyo isaga unbaa lagu imtixaanaa ayb xaqdaray ku heshiinayaan marka dambena xaqay isaga hor imaanayaan ayb aayadda marka macnahaasaa ku jira marka daacat lkufaar gaalada oo la adeeco saaxiib laga dhigto tala la weydiiyo waxaasoo dhan marka waxay ku dambeynaysaa khasaare iyo dhibaato marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tudiicuu haddaad adeecdaan fariiqan koox kuwaasoo min aladiina kuwii aha uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa ninkaas laakiin waa caam wuxuu tilmaantiisa wato dhan yarudduukum waxay idinka yeelayaan oo idinka dhigayaan bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaale kaafiriinay idinka dhigayaan gaalo oo gaalnimadu marka inay tii weyneyd tahayoo saad uga dambaynaysaan uga dambaynaysaan marka dambe gaalnimay dhexda idin taajinayaan ama kaafiriinada inay tahay acmaashii gaalada ayaad samaynaysaan idinkoo muslimiin ah waa maxay inaad isdishaan ayb marka meeshani alimaamu dabari wuxuu yidhi siduu u tacliiqiyey arag dabari iyo qataada alimaamu dabari wuxuu yidhi fanahaahum jalla hanaa'uhu alla wuxuu ka reebay mu'miniinta an yantasixuuhum gaalada inay tala weydiiyaan an yantasixuuhum inay markaa yacni ay tala weydiiyaan wayaqbaluu minhum ra'yan ra'yi ay ka aqbalaan ow mashhuuratan ama talo ay ka aqbalaan ayuu alla subxaanahu wa tacaala ka reebay wa yucallimuhum tacaala dikruhu alla wuxuu barayaa annahum lahum muntaw annahum lahum mundawuuna calaa gillin wa gishin wa xasadin wawa baqdaa waxay uurka ugu guntayaan khayaano xaasidnimo iyo nacayb ayay marka uurkooda ugu guntayaan dabari sidaasuu yidhi qataadana isagu wuxuu yidhi qad taqadama allahu ilaykum fiihim kamaa tasmacuun alla wuxuu idiin soo qadimay gaaladaa sha'nigooda waxanaad maqlaysaan waxadarakum waa idiin digay alle wa anba'akum wuxuu idiin ku warramay bidalaalatihim gaalada baadidooda falaa ta'manuuhum calaa diinikum ha aamininina diinkiina ha ku aamininina walaa tantasixuuhum tala ha weydiinina oo ha la tashanina daacad ha u ahanina calaa anfusikum nafihiinna tala ha ka weydiinina fa inahum alacdaa'u alxasadatu addullaalu waa cadow xaasidiin ah baadinnimo badan oo baadiyeysan kayfa ta'manuuna qowman seed u aaminaysaan qolo kafaruu bikitaabihim qolo iyagaba kitaabkoodii ku gaaloobay idinka see u aaminaysaan ayb wa qataluu rusulahum dad rusushoodii dilay see u aaminaysaan idinka idinka maxaa isu tihiinna rusushoodii alla usoo diray ay yaqaaneen bay dileen idinka maxaa isu tihiinna ayb wa qataluu rusulahum rusushoodii ayay dileen wa taxayaruu fii diinihim diintoodiina waa ku wareereen ayb markaa nin isagiiba meel u socdo aqoon waayo diinkiisii ku wareeray haddaad adiga ka dhigato hoggaan yani daratigaas marka aada ku xiratay adiga xaggee kugu furaa marka jahanamo buu ku geynaa ayb wa taxayaruu fii diinihim wacajazuu can anfusihim nafahoodii bay ka doqonoobeen ulaa'ika wallaahi hum ahlu tuhmati waalcadaawa kuwaas ilaahan ku dhaartay wuxuu yidhi waa dad la tuhmo ada tuhmad ahal u ah cadaawadna ahal u ah ayb da muslimka kala qaybinta ay kala qaybinayaanna waa iska waadix ayb zamankan marka tusaale badan miyay u baahan tahay uma baahna ayb laakiin waxaa aada la yaab u leh dadku markay diinka ka fogaadaan kala qaybintaasay ku faraxsan yihiin dadkii marka muslimiinta gaar ahaan innaga aad baa nalooga adkaaday si aan dad looga adkaanin baa nalooga adkaaday sababtoo ah cadowgaaga markuu inta tala masiirkaaga markuu asaga ka hadlaayo waa kuu dhammaatay daciif kasta ahaw laakiin masiirkaagu hadduu adiga kuu yaallo waa toosnaan lahayd laakiin masiirkaagii markuu isaga kuu hayo taladii asagaa hayo cududii asagaa haayo wax allaale wixii marka noloshaadii iyo dhaqaalahaagii isagaa wax laga weydiinayaa maxaa kuu dhiman marka ayb dad uun waxaan iska nahay dhulka korkiisa iska taagan wax kusoo socdana ilaahay uun og yahay ayb haddaan alla noo naxariisanin diinkiina aanan kusoo laabanin ayb waxyaabahaas dhanna waxaa waasala dadka in iyaga ay isku dirmaan ayb saan innaga isku yacni midyaheennii markii hore waa isku soofaysannay waa afbeeleen annagaa isku midyihii marka waa dhexdeennii bay isku afbe waa isku afbeelnay cadowgii marka siduu rabow marka u tashanaya waa kala qaybinayaa waana kala qaybinayaa haddana waa ku faraxsannahay oo nin walbaa waxunbuu doonayaa marka sidaasaa madaxtinimo lagu rabaa kuraas lagu rabaa yani orod iyo xusul duub un baa lagu jiraa wax lahaayana male xaafadaanaa laydiin kala goynaya haddii la yidhaha waa saxan leenahay dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa dadkii fakarka lahaa ama wax fahmi karay laftooda mararka qaar inay xal u arkaanba in wax naloo kala googooyo haddii marka annagoo isla jirno aan isdiidnay haddii wax la kala googooyana israboon mayno ayb marnaba sideedaba meelay ku taalla ma leh dad muslimiina inay kala go-go-aanaa khayr ugu jiraan meelay ku taalla ma leh adiga marka maskaxdaada xuntaa unbay ka dhalatay inaad xal u aragto waxyaabahaas marka dulmigana in laga baxo ilaahay xaggiisa loo jeesto la towbad keeno dariiqii yacni alla subxaanahu wa tacaala la qaado sida aayadaha soo socdo ay tilmaamayaan unbaa xal noqonaysa yahuudigii berigaas joogay waa siin weysay nafsadiisa inuu arko saxaabadii rasuulka oo isjeceloo walaalo oo garbaha isku dheggan waa jeclaan waaye kan maanta joogo ma kula tahay marka isjeclaanteenna iyo wadajirkeennu inuu jeclaanayo maya marka haddaad masiirkaagii u dhiibato xaafad xaafad unbuu kuu kala jarjaraya ayb dadkiina fidnadii baa indha tirtay dhega tirtay qalbi tirtay ayb nin marka diin ku tacalluqay iyo midaan diin ku tacalluqin labadaba allahu mustacaan wa kayfa sidee baa takfuruuna u kufrinaysaan walxaal antum idinku o antum walxaal antum idinkuna iyadoo tutlaa la akrinaayo calaykum korkiina aayaat ullaahi ilaahay aayaadkiisa korkiina lagu akrinayo see u kufrinaysaan wa fiikum dhexdiinana rasuuluhu ou yahay laba shay inta ay idinku dhex jiraan dabinkaas ma ku dhacaysaana alla leeyahay rasuulka intuu idinku dhex jiro kitaabka allana aayadaha allana la idinku dul akrinayo culamada marka waxay yihahdeen rasuulkii hadduu dhintay hadda sunnadiisii baa taallo marka xadiidkiisa inta la akrinayo si dhaba loo dhegaysanayo oo lagu camal falaayo aayadihii alle inta la akrinayo oo lagu dhaqmayo markaas yacni ma kufrinaysaan nimankaasna dabinkooda ku dhici maysaan ayb laakiin marka siyaabo kala duwan loo shaqeeyo way marka ay dhibaato badan tahay ayb waman yactasim waman qofkii markaa midna hadduu mubaashir noqdo dadkii kala go-go-a iyo dhibaatada uu la baashiro midna uu sabab u noqdo taagan oo muslimka un dhibaatadiisa uu sabab u yahay taagan mar walba dadkii xaggee aadayaan marka midna dhibkooduu la baashirayaa mid kalena waxbaan qabanayaa buu leeyahay isagana sabab buu u noqonayaa marka in hoos loo la sii aado unbuu sabab u yahay marka ummaddii waxay ku dhex dhimatay mubaashirkaas iyo midkan jaalibka ahoo sababka ah ayb waman yactasim waman qofkii yactasim isku dhowro oo ku dhego billaahi alle yani kitaabkii alleh faqad hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraatin jid intikaa baa lagu hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed